Banaanbaxyadan oo ahaa kuwo aad u ballaaran ayaa waxa ay maalintii shalay mar kale ka dhaceen magaalooyin hor leh oo ka tirsan gobollada waqooyi bari ee dalka Soomaaliya isla markaana looga soo horjeeday maamulka Puntland ee la shaqeeya shisheeyaha goobaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalooyinka Boosaaso, Garowe iyo Gaalkacyo kuwaas oo ay dhigayeen boqolaal ruux oo shacab ah isla markaana u badnaa ganacsatada magaalooyinka iyaga oona ka soo horjeeday amar ay soo saartay madaxtooyada maamulka Puntland dadka dhigayay banaanbaxyada ayaa kacabanaya amar uu maamulka Puntland ku sheegay in gebi ahaanba aan lacagta Soomaaliga aan laga ogolayn dekedda magaalada Boosaaso taas oo ay aad uga soo horjeesteen guud ahaan shacabka ku nool gobollada waqooyi bari ee Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii dhigayay dibadbaxyada soomaaligiina waxaa la yidhi awal sheekadu waxay taagnayd kala gur kala gurkii hadday dhaaftayna maanta waxay taagan tahay in la yidhaaho yaan la qaadan maxaanu ku noolaanaynaa dalka ma nalaga qaxinayaa deni ha sheego hadduu dalka rabo inuu naga qaxiyo oo doonni naga saaro meeshuu noo saarayo deni ha sheego oo maxay ahayday dad soomaaliyeed baanu nahay mana haysanno wax maxay ahayday doolarkana maba naqaano waxa weeye waxa ku noolaa dadka masaakiinta ah gaarigacmada kuwa tuugsada kuwa kalluunka duba kuwa qudaarta guta ee kuwa beri jira kuwa meel walba jira miyihii magaalaba cid doolar haysta ma leh maraykanna ma ahin lacag doolarhii dalkeenna ma taallo waan ku inqaabannahay alaabtiinna daboosh waayo kolka kaashkii wax lagu qaadan waayo doolarna uun carrada oolin ganacsigii muxuu samaynayaa masaakiintii sidoo kale waxa ay eed dusha uga tuureen saciid cabdulaahi dani madaxweynaha maamulka puntland
maanta lacagtii biilasha aanuu bixinay ee reeraha aanu siinay dib ayaa la noogu soo celiya waanad u jeeddaa waa aragtaa waxaa loo baahan yahay doolar doolar mooye lacag soomaali ah cid qaadanaysaa iyo ma jirto waxaa loo baahan yahay inaad bulshada aad eegto danyarta ah ee ku dhibaataysan markooda horena dhibaatahaan intaa ay dhib macnaha waxaan la kulmay bi'eladii oo aan shaqaynayn wixii aan doolar sidan annagu qaadi maynaa la yidhi waxaa weeyaan bointu tuu qofkii aan sidan oo doolar aan ahayn kaash xitaa maaha macnaha ilaa halkaas sayladii ilaa halkaa suuqa ayaa saaka waxaan ku imi muxuu ahaayey lug maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalooyinka gaalkacyo garowe iyo boosaaso ka jiray sicir barar aad u ballaaran kadib markii uu kor u kacay sarifka doolarka iyada oona ay arrintaasi aad uga cabanayaan ganacsatada iyo dadka danyarta ah ee ku nool gobollada waqooyi bari ee dalka soomaaliya